golaha xildhibaanada iyo dowla deegaanka kasmada ayaa galabta xasaanada ka qaaday labaiyo toban xildhibaan kadib markii ay soo jeediyeen guddiga sharciyada ee golaha xildhibaanada iyo dowla deegaanka kasmalida in xasaanada laga qaado labaiyo toban xildhibaan liiska hadda aan rabno inaan ka qaadno xasaanada waxaa ka mid ah maxamed axmed leyli birqod buu ka soo baxay axmed aadan axmed doloado weeye cabdiweli maxamed faarax bidhig weeye wardheer weeye mahad xasan maxamed tuke weeye danood shaafi cashiir asagana waa jigjiga nadiir yuusuf aadan waa daroor cabdirasaaq cabdulaahi xaaji bayle gallaadi wey yuusuf cilmi isaaq shilaabo cabdiraxmaan curaate araarso axmed xasan nuur ilka case feerfeer yuusuf axmed xirsi bookh doctor nimcaan nimcaan ebel xamare xamare tulli guuleed ah marka waa labiiyo tobankaas qof ee sidaa inaad ku ansixinno ayaan inka codsanayaa aad iyo aad baad umahadsantiin doodheer ay ka yeesheen golaha xildhibaanada ee dowla deegaanka kaasmanidu kadib waxay cod buuxa ku ansixiyeen xasaanad ka qaadida labaiyo toban xildhibaan haddaba marka kulankaas soo dhammeeya waxaa saxaafadda si wada jira ula hadlay wasiirka xafiiska warfaafinta iyo dowla deegaanka kaasmalida mudane cali bedel iyo afhayeen ku-xigeenka baarlamaanka iyo dowla deegaanka kaasmalida ahna siyahayaha kursiga afhayeenimo fardowse maxamed xubno si kooxa u abaabulaysan inay damcaan inay carqaladeeyaan kalfadhiga oo ay isdhabar taabtaan iyagoo si abaabulan oo kooxaysiya markiiba isagoon kalfadhigu furminba oonan ajendana la ansixinin inay ka kacaan shirka buuq kiciyaan dhaqanxumo aan looga baahnayn golahan haybadiisa iyo sharaftiisa ay ku kacaan taasi waxay kaliftay in golahani maadaamuu yahay golihii sharci dejinta uuna yahay golo ku dhaqma sharci iyo shuruuc inay ku dhaqmaan xeer nidaamoodkoodii kuna qaadaan wixii tallaaba qaada marka waxaa la ysla gartay golahani inuu maanta codkii iyo xasaanadii xubnahaas anshax darrada ku sameeyey golahan haybadiisa wixii aanu qalmin ku sameeyey in xasaanada lagala noqdo xubnahaasoo dhan labiyo toban xubnood waxaanu kula dardaarmaynaa xildhibaanada iyo golahan in haybadiisa mar walba in la ilaaliya ay muqadas tahay xildhibaanada maanta aanu xasaanada kala noqonayna waxay ahaayeen xildhibaano fadhigii kalfadhigana anshax darro badan ka geystay markii ay baxeenna xafiiskii weerar ku qaaday shaqaalihiisii dhibaateeyey shaqaale aan xasaanad lahayn oo shaqaalo dowladeeda dhib u geystay warbixinta xukuumaddu ay soo jeedinaysay lixdii bilood oo maaragtay si dheer loo falanqeeyey islamarkaana su-aalo badan laga weydiiyey guddiyadii dabagelayey ee ka qaybgelayey maaragtay soo kormeerayay mashaariicda heer deegaan ee degmooyinka gobollada u baxayna ay su-aalo badan oo maaragtay ku saabsan heerka mashaariicda tayadooda iyo utilisationka bajetka heerka la isticmaala bajetka su-aalo badan ba weydiiyeen si waa maaragtay ballaadhan oo faahfaahsanna waxaa uga jawaabay xubnihii kabineedka meesha fadhiyey iyo maaragtay madaxweynaha dowladda deeganka soomaalida oo si guud ahaa maaragtay ajendayaal wakhti badan qaatay oo aada looga dooday waxaa kaloo ah maaragtay xusuus mudan iyadana inuu maanta jiray shirkii maaragtay baarlamaanka ay jireen xubno isku dayay inay maaragtay sameeyaan xogow qalalaasa ah baarlamaanka dhexdiisa islamarkaana maaragtay doodo maaragtay ka baxsan ajendaha iyo maaragtay maaragtay waxyaaba anshaxa baarlamaanka iyo si guudba dowladnimidkaan u oolin meesha ka soo sheegay xubnaha markii u dambeysa waxaa laga qaaday tallaabo maaragtay ay soo jeediyeen xubnaha guddiga garsoorka ee maaragtay baarlamaanku ay soo jeediyeen in anshaxaan tallaabo looga qaado marka xasaanadii baa laga qaaday labayo toban xubnoodna way ahaayeen oo baarlamaanka ka tirsana hadda ka hor aad baad mahadsantiin